waddooyinka halbowlaha u ah magaalada baydhabo ayaa ka sii daraya burburka ka muuqda sababta ugu weyn ayaa ah waddooyinka oo muddo aan la dayactirin iyo roobabkii mahiigaanka ahaa ee daadadka watay oo waddooyinkii burbursanaa ka sii dhigay kuwo xaalka sii xumeeyey waddadan ayaa ah waddo ka timaadda bartamaha magaalada baydhabo waxay soo martaa xaafadda cuna ee magaalada baydhabo waa waddada la maro marka la aadayo suuqa xoolaha ee magaalada baydhabo waana mid aad u jeeddaan waxaa ka muuqda burbur xooggan waxaa fadhiya biyo oo ay dhigeen roobabkii mahigaanka ee magaalada baydhabo ka da'ay waxay ka mid tahay waddooyinka la dayacay ee la ilaabay halkan ma isticmaalaan madaxda maamulka waa sababta keentay inay ka warqabi waayaan maamulka koonfur galbeed gaar ahaana wasaaradda maaliyadda ayaa qaada canshuur loogu talagalay in lagu hormariyo adeegyada dadweynaha tiina ma muuqato sida ay qabaan dadweynaha mase dadka mana wadanka oo madaxweyneyaalka mase dadka oo jaqada haayo may ku cosaana inta jiditan sameeyo hataa isbitaal weynaha markadan bata aragdiya ma lehe jidka burbursanyi conadka aragdiya ma lehe meel stationka li maraay jidka eeda aan qarrabinyi dhulul badan oo meeragaas oo dawladda maraan dhaqaalo badan u galaaw jiditaynana samaysanaan lamid adc adiba aragdi conadka aragdi cunay adiba aragdi siyata ma codsidaane markaa inta jiditeedana nin sameeyo inkastoo hadda taargan nin doodiyahay dawladda mainlata taargasheena inkastoo dhaweeyaan anna beesan shaqeeyahayn maalin shaqeyn hamiinga shaqeeyahayna jidna ma haysano boqol mainle boqol siyeetan iyo todoba doora beesaha sheena dhaweeyata intee lagu sheena way barnaagaday godkii baaburwig iyo baabur yar wayba way u asla maraayan bajaajar kala jara iyo oo saasee taatan wayba aragaase ad oo baabuurkii ka wadata iyo wayba kii dhiyeey baabuur kale oo gudka ku roorow ya seedka kiinka kooye marka wayba laka wareeray hataa inta dhoor shila ku dhiidi oo kumad ete maleeraayuse ad oo godkii kana ku roorase ee lankaya godkala ku roorow ya kii kooye kii dhowme markaas wayba daawo kooyase milkiilihii iyo kii weenaha ee aytuqtuliyoonka ku bursadaayo kulliba wayba waa iska xayirame sallan shala boholla waaye
dhaboonni baabuurtigeekasa bura ku jabahayd rafaadni jidmajaro dadkii mooku goy lanki jirin dhabaanka jara habarti uurla dhabaanka jara alxamdulilaahi inti dhabkaasiyow ilaahay noo bii kora noo biidan madaxda sare saasa ku odsubno waddooyinka burbursan ee baydhabo waxaa dhibaatada ugu weyn ku qaba gaadiidlayda kuwa bajaaj ka kaxeeya iyo dadka rikaabka ee lagu qaado soo jeedinta dadweynaha ayaa ah in maamulka koonfur galbeed uu waddooyinka burbursan il gaara ku eego
jidite burbursan maylan baahinya ini sidoo oo muhiimaade aqlagale wallanku qabado laakiin hob oo walaa arre enayla kashabo roobba haqaada dhiigile islanagadayn markan way baa qawda maqashi waxna u qabanina dad ee badaday una tawar manhayn siduu may ka dhismaayana ini hel laysku saara iskaashato ma kufto dawlad haatoy shicib haadoy iska wala qobso wala raawa horta bal ka shaqeey jare wadanka la ka dhisada jare hatta iska wala qobso idana hatta diyaarangana laakiin lan diyaarnin abawayn kan horta horba maana silkaan soo bani uno lan dawlad wal nigsiyaan araadan on un haqowdan iyo waan nadiif lama kuwaalinahay aw qeermadi kooyb jidku nadiif ee mare kasay madung mayl faday beledkun laan kohoo dadkii laayang maanaa hakahaano mayl faday dhulkun war kuga badan un haddi ku horba iskaalgaan ha kasoo bani haddi mayl faday dadka dhon iskaaladaano maanaa jidkan lasoo bi ayoo ku kufaay awoo maarka maruubaay jidkan war lakuga bado la fadee aa sahalka eeyi
waddadan oo ah waddada halbowlaha u ah magaalada baydhabo inkastoo wakhtigii shariif xasan sheekh aadan mar dayactir lagu sameeyey haddana bulshada waxay sheegayaan in dhisitaanka ama dayactirta wakhtigaas sidii la rabay aan loo dayactirin balse inkastoo bulshada hadda cabasho xoogle ay ka muujinayaan maamulka madaxweyne abdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaan la ogayn qaabka ugu jawaab celin doonaan waddooyinka burbursan ee baydhabo oo dhibaato xoogle lagu qabo